daabacay wakaalada wararka ee reuters dalalka sbain iyo norway ayaa sheegay inay siddeed iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ay u aqoonsanayaan falastiin dal madax bannaan dalka airelan ayaa mas-uuliyiintoodu sheegeen inay iyaguna diyaar u yihiin inay falastiin waddan ahaan u aqoonsadaan inkasta oo aysan cayimin wakhtiga go-aankaasi dhaqangelayo saddexdan dal ayaa si talantaali ah ugu dhawaaqay go-aankan arbacadii beryahanba waa la filayay inay dalalkaasi qaadanayaan go-aankaasi waxa ay sheegeen inay taageerayaan xalu raadinta nabadda bariga dhexe iyo in la helo laba dal oo olog ah oo xal u noqda mushkiladaha gaamurtay ee israa'iil iyo falastiiniyiinta dowladda israa'iil ayaa si deg deg ah uga jawaabtay baaqa ka soo yeeray waddamadan iyada oo tel afiif ku aargoosatay inay isla markiiba uga yeedhato safiiradii ka joogay dublin madrid iyo oslo israa'iil waxa kale oo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka falastiin afhayeen u hadlay dowladda israa'iil oo magaciisa la yidhaahdo afi himan ayaa sheegay in aqoonsiga waddamadaas ee falastiin aanu waxba ku soo kordhinaynin nabadda bariga dhexe ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee reuters ayaa go-aanka saddexda waddan ku tilmaamay inuu abaal la marinayo argagixisanimada waa sida uu hadalka u dhigay maamulka falastiin iyo xamaas ayaa labaduba soo dhoweeyeen hadaladii mas-uuliyiinta saddexdaas waddan ee ay ku sheegeen inay ku aqoonsan doonaan falastiin sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee associated press saraakiisha maamulka reer falastiin ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid xaqiijinaysa doonistii ay tobanaanka sano ugu jireen in loo aqoonsado dal madax bannaan oo ka jira bariga jerusalem daanta galbeed iyo marinka khaza ra-iisul wasaaraha sbain ayaa markii uu ka hadlayay arrinkan aqoonsiga falastiin sheegay inay xaqiijinayaan in la ixtiraamo xalka laba dowladood waa in la helaa damaanad qaadka amniga laba dhinac oo loo siman yahay ayuu yidhi ra-iisul wasaare petro sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay inay dhowr sababood falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan waxaase ku soo ururinaya ayuu yidhi saddex kelmadood oo ah nabad cadaalad iyo joogtayn muxuu haddaba aqoonsigani uga dhigan yahay falastiin su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalka britain cabdi xaafid arrinkan guul bay u tahay falastiiniyiinta aqoonsigan ay aqoonsadeen dowlado xubno ka ah midooda yurub iyo iyo norway in ay aqoonsadaan arrinkan guul bay u tahay qadiyadda falastiin iyo dowladnimadooda in ay noqdaan dowlad madax bannaan arrinkan dowladahan ku dhiiraday waxaa kaloo ay sababi karaan in ay kuwo kale ku daydaan marka qadiyadda falastiin aada bay runtii hor ugu kacday meel waxayna gaartay meeqaamkeeda aada u sare hadda arrinkan waa muran baa ka taagan oo dowladaha qaarna weli waxay leeyihiin aqoonsiga waa lagu degdegay laakiin norway waxay tiri waxaynu marka hore aada u aaminsanayn in markii nidaam loo maro iyo habraac kadib la gaaro aqoonsiga laakiin hadda waxay yidhahdeen waxaan aragnay in ay taasi shaqaynaynin oy muhiim tahay in aqoonsiga uu soo hormaro kadibna markaa ay xaajoodyada iyo wadaxaajoodyada iyo heshiisyada kale ayay daba socdaan oy ka daba imaadaan dhanka ay kuwo kale leeyihiin annagu hadda diyaar uma nihin inaan aqoonsano xilligeedina lama joogo maxaa yeelay waxay u baahan tahay in loo raaco habraac iyo nidaam iyo process in loo raaco processka kadib marku soo gebagaboobo ayaan aqoonsi siin doonaa dowlad falastiina ra-iisul wasaaraha ireland simon harris ayaa sheegay in falastiin xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan waa in la helaa ayuu yidhi xalka laba dowladood waana dariiqa keliya ee falastiin iyo israa'iil iyo dadkooduba ku heli karaan ammaan ra-iisul wasaaraha ireland waxa kale oo uu sheegay in wadamo kale ay ku dayan doonaan in ay qaadaan tallaabadan muhiimka ah ra-iisul wasaaraha norway yonas gar stor ayaa isaguna shirkii jaraa-id ee ay wada qabteen hoggaanka wadamada ireland iyo sbain ku sheegay in aanay nabadi ka suurtogalayn bariga dhexe iyada oo aan la aqoonsan falastiin norway ayuu yidhi falastiin waxay ula dhaqmi doontaa waddan madax bannaan iyo xuquuqda mas-uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan